maayer deeqa dhalac oo sanadkii labadii kun koob iyo labaatankii noqotay haweeneydii ugu horreysay ee soomaali ah islamarkaana muslim ah madowna ah sogolotin ah ee loo doorto guddoomiye degmada south portland ee gobolka maine ee dalkan mareykanka ayaa haatan u tartamaysa xildhibaan baarlamaanka gobolkaasi deeqoo kasoo baxday magaalo boqolkiiba shan iyo sagaashan dadkeedu ay yihiin caddaan kana mid ah gobolada aan laga soo dhoweynin dadka soogolootiga ah haatan waxaay marlabaad rabtaa inay mar kale taariikh samayso sheekada deeqa dhalac oo ah hooyo leh saddex caruur ah waa mid xiise le saare cabdi axmed ayaa ku booqatay magaalada laga soo doortay warbixintan gaarka ah ayayna nooga diyaarisay
waa markii labaadee hadda la isoo doorto city council ahaan saddex sanaa ii dhammaatay guusha meyer deeqo dhalac waxay ahayd arrin lama filaan ah oo rajo u abuurtay bulshada soogalootiga ah muslimiinta dadka laga tirada badan yahay kuwa midab kale iyo kuwa qaxootiga gaar ahaana haweenka iyo gabdhaha yaryar deeqo oo aan ku booqday hooygeeda gobolka maine ayaa waraysi gaara oo ayna siisay waxay ku bilowday waxay uga dhigan tahay guusheedii iyo xilka ay qabatay dad fara badan oo caddaan ama madow ama soomaali isugu jira ayaa aada maaragtay ugu farxeen maaragtay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee soogalotiya ee muslina oo haddana madow maaragtay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee noqda maaragtay meyer
deeqo waxa ay ka timid gobolka georgia ee dalkan maraykanka ka hor intaysan mayn soo degin halkaasi oo ay kasoo bilowday aas-aaska qoyskeeda markii ay kasoo carartay soomaaliya wax yar ka hor markii burburka dalka uu soo socday kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii
wadankan waxaan imi kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii waxaan kusoo hordegay stateka georgia magaalada atlanta oon halkaa maaragtay aan caruurteeda ku dhalay saddex yaala hadda ka ugu weyn waa siddeed iyo labaatan jir ka ku-xiga waa laba iyo labaatan gabadha ugu yar reerkana waa koob iyo labaatan markaasaan aan imid halkan se maine waxaan usoo guurnay labada kun iyo shantii
labadii kun iyo shan iyo tobankii xilligii ololihiisa doorasho madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump waxa uu booqasho ku tega gobolkaasi maine halkaasi oo hadalladiisa ololaha doorashada ee siyaasadda qaarkood ay ahaayeen kuwo xanaf leh oo liddi ku ah soomaalida iyo soogolootigaba horeyna faquuq iyo cunsuriyad kala kulmay gobolkaasi madaxdiisa qaarkood deeqa dhalac waxa ay ka mid ahayd dadkii ay dhiirigeliyeen hadalladaasi una tartantay meeyarka magaalada ay deganeed ee south portland guusheeduse ay ku noqotay lama filaan bulshooyinka gobolkaasi hadallo maaragtay aflagaada ah uu ku sameeyey dadkeena soogolootiga ama qaxootiga ama maaragtay immigaranka ah dad fara badan baa markaa mudaharaad nala qaaday oo yidhi dadkani waa dad wanaagsan waa dariskayaga way nala shaqeeyaan waa dadaanu maaragtay isnaqaano marka waxaad ka hadlaysid ma aha so marka taasaa maaragtay igu dhalisay inaan u cararo office si aan maaragtay waxyaalaha policieska ama sharciyada la dejinayo ku saabsan nolosha dadka iyaga oo dhan hadday noqoto dad caddaana hadday noqoto dad madoowa inaan maaragtay ka qayb galo oon halkaa ka qayb qaato
inkastoo ololaheeda doorashada ay ka dhex muuqdeen bulshada caddaanka ah ee gobolkaasi gaar ahaana magaaladeeda deeqo haddana dadka necab dadka aan caddaanka ahayn loona malaynayo kuwii ay dhiirigeliyeen hadalladii madaxweynihii hore trump waxa ay guusha deeqa kadib usoo direen dhambaallo caay iyo hanjabaado isugu jiray
naga qabta naagtan sharci alloo bay noo keenaysaa waxyaala noocaasa taasna dee waxay la socotaa officeka aada hayso mar walba ma arkaysid qofku odhanaya waad fiicantahay waad fiicantahay waad arkaysaa qaarku odhanaya waad xuntahay sababtoo ah sidaanu ekahay haddaad eegto qof muslinah qof madow qof imigranna dad fara badan baanan rabin maaragtay codkayga in la maqlo ama ay arkaan qof anigoo kale ah laakiin sadocda kaleeto in ay guddoomiye degmo noqoto deeqa dhalac oo la doorto waxay u ahayd dadka muslimiinta ah soomaalida iyo kuwa soogolootiga qaxootiga ahba iyo xataa dadka midab kale ee gobolkaasi degan arrin ay si weyn ugu dirsadeen soomaalida kaliya xataa maaha dadka immigaranka jooga magaalada oo dhan ama statekan oo dhan waxay ugu soo gurmadeen si aan caadi ahayn hadday noqdaan congoliis hadday noqdaan ruwanda hadday noqdaan burundi hadday noqdaan ciraaqiyiin hadday noqdaan afghanistan waxay igu soo baxeen si aan caadi ahayn maasha allah sababta haddana waxa weeye waxaad ogaataa mar walba haddii aad dadka aad la shaqaynayso haddii aad dadka marka ay kuu baahan yihiin aad u soo istaagayso aad maaragtay maraykanka waxay dhahaan show up if you show up for people dadka iyagana way ku imanayaan
dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka maine inkastoo ay dareemayeen cunsuryeen iyo dhibaatooyin la xiriirta in la necab yahay ama soo galootiga aanan laga soo dhoweynayn gobolkaasi haddana waa dad dadaalay waxa ayna ku jiraan dhinac kasta oo horumarka bulshada ah haba ugu horeeyaana kuwa beeraley ka noqday gobolkaasi maine waxaana xataa laga dareemi karaa si weyn soomaalida muslimiinta kale ee gobolka sida ay uga dhex muuqdaan haddii ay noqoto hogaanka dhinaca muslimiinta iyo ganacsiga qaybihiisa kala gedisan oo ay ku horeeyaan iyo xagga tacliintaba deeqo waxay u tahay hiigsi ay fiirsadaan jiilasha soomaalida ah ee gobolkaas iyo guud ahaanba maraykanka xaliimo nuur waxa ay bara ka tahay dugsiga sare ee derin high school ee ku yaala south portland waxaan furnay waddooyinkeenna macallin ahaan aad bay ii soo jiidatay arrintan sababtoo ah ardaydaydu waxa ay helayaan qofay ku daydaan gaar ahaan carruurta soomaaliyeed waana qof in badan aan farta ugu fiiqo gudaha kalaaska marka aan ku jiro tani waa waddooyinka aad mari karto aan idhaahdo ma ahan oo keliya ameerika gudaheeda laakiinse meel walba oo aad rabto inaad tagto waad awooddaa inaad taasi oo kale aad samayso waxaana la mida marka ay ardaydaydu arkaan sidoo kale aniga oo fasalka ku jira oo macallin ah waxa ay leeyihiin waxaan leenahay macallin soomaali ah maamulo soomaali ah haatanna waxa aan helnay meeyar soomaali ah inkastoo mas-uuliyiinta soomaalida ah ee lagu doorto dalkan maraykanka ay wadankan wax ka noqdaan haddana in badan oo ka mida dhegtooda weli waxay u taagan tahay dhibaatada ka jirta dalka deeqa dhalac ayaa iiga warantay sida ay weli dhulkii hooyo ugu xiran tahay inkastoo muddo dheer aysan arkin maaragtay way ku taabanaysaa waa walaaladaa wey dadka meesha jooga markay dadka ku dhacdo maaragtay abaaro waad soo maqlaysaa sababtoo ah ilma adeerada adeerada hooyada walaalahabaa jooga oo dalkii ku maqan ta kale aynu ku wanaagsanahay soomaali haddaynu nahay waxa weeye xataa dariskeenii baad lacag u diraysaa sababtoo ah xidhiirka maaragtay ka dhexeeya dadka xidhiir aada u maaragtay weyn ah marka wixii soomaaliya ku dhacayee xumaanta ah annagana wayna soo gaadhaysaa run ahaanti marka qof walboo soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inuu maaragtay dalkii hadduu wuxuu tari karo uu u taro sababtoo ah halkaasaynu ka wada nimid dalkaasaa dalkeeniya oo cidina aynugu qabsanaynin cabdulaahi axmed canjeero waa ninkii ugu horreeyey ee soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda soogalow muslim ah oo maamulo ka noqda iskuulka sare ee dairin high school waxa uu ka mid yahay dadka berber taagnaa qaybna ka noqday guusha deeqa dhalac
wax weynay ka dhigan tahay marka waxyaabahay ka dhigan tahay waxaa ka mida marka ugu horeysa waxay muujinaysaa soomaalidu inay meesha joogto soomaalida meel allaale meeshaay tagaan way ka muuqdaan marka taas daliilay u tahay inay meesha aan joogno midda kale deeqa waxay encouragement ama dhiirigelin u tahay dadka muslimiinta oo dhan magaalada degan dadka madow dadka caruurta yaryar soomaalida ee halkan ku dhashay ama ayagoo yaryar yimid inay u noqoto mithaal ay ku daydaan
guddoomiye deeqa dhalac oo ku dhalatay magaalada muqdisho ee soomaaliya kana tirsan siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka waxa ay rabtaa in ay mar kale cod u noqoto guud ahaanba gobolka maine oo markaasi ay u sharaxan tahay mudana ka tirsan baarlamanka degmada boqol iyo labaatanaad ee gobolkaasi inay noqoto waxaa sidoo kaleeto magaalada lewiston ee gobolkaasi oo soomaalida ugu badan ay degan yihiin gobolka ka sharaxan ayadana maana cabdi oo ah gabar da-yar oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya kana sharaxan xisbiga dimuqraadiga deeqo iyo maanaba waxa ay sameynayaan taariikh hor leh haddii ay galaan xarunta sharci dejinta mid ka mida gobolada maraykanka ugu adag inay wax ka noqdaan haween soo galooti ah muslimiinta iyo guud ahaanba jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolkan maine gaar ahaana magaalada south portland iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa si weyn u soo dhoweeyay guusha deeqa dhalac markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee muslim ah soomaali maraykana soo galooti ah haddana iyadaoo hooyo ah oo shaqaysa ay ka noqotay halkan meyer sahre cabdi axmed v o a maine
aaday u mahadsan tahay saare cabdixmed oo warbixintaasi gaarka ay noosoo diyaarisay dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha in warbixintan gaarka ah oo maqal iyo muuqaalba ah aad ka heli kartaan website-keena v o a somaly com iyo bartaan ku leenahay facebook